wasaaradda biyaha iyo kheyraadka dabiiciga ee maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa ku qaabtay tababar ku saabsanaa tayeynta iyo daaweynta biyaha kaasoo u qabatay wakaaladda biyaha maamulkaasi tababarka ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimaha guud wasaaradda biyaha maamulka somalilan mas-uuliyiin ka socotay wakaaladda biyaha hargeysa iyo qaar ka mid a shaqaalaha loo qabtay tababarka iyo macalimiin waxaa madashaasi faahfaahsan uga hadlay agaasimaha guud wasaaradda biyaha ee maamulka somalilan isagoona sharaxay ajandaha kulankani ama tababarkani kaas hortii muhiim u ah wasaaradda iyo guud ahaan habsama socodka shaqada waxaana kamid ah waajibaadka wasaaradda iyo maanadka wasaaradda inta kamid tahay in la helo biyo nadiif ah oo ku filan inuu muwaadin kastaaba uu helo marka taasi maanta halkan ayaynu de u joognaa waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha ka yimi gobolada ee wakaaladaha biyaha ka socda oo runtii halkan maanta ay ka joogaan iyaga iyo maxaa la yidhahdaaye agaasimahoodiiba waaxdaas wakaalado halkan nagala joogo idinkana waan soo dhaweynaynaa runtii tababarkan waxaan u aragnaa inuu yahay inuu u yahay wakaaladaha gaar ahaan in dee muhiimad weyn ay runtii ugu fadhido baan aaminsannahay waan u mahad celinaynaa runtii professor aadan faarax oo muddo afartan sana ah ka shaqaynayay biyaha iyo kwalatigooda iyo baaritaankooda iyo desalination-ka guud ahaanba ka shaqaynayay waan mahad celinayna maanta halkan uu nala joogo oo uu tababarkan de bixinayo tababarkan wuxuu ka koobnaan doonaa muddo shan casha ayuu socon doonaa sida aanu uu qorshuhu yahay waxaan rajeynaynaa insha alla inaad de ka faaideysan doontaan waxaan rabaa inaan de halkan aan idinka faro in waktigiina aad ka faaideysataan in la ilaaliyo ruleska macalinku ama professorku aad ka dhegeysan doontaan in la ilaaliyo in laga faaideysto in wixii aad halkan aqoontii halkan aad aad ka barateen ama ad ka baran doontaan aad kula noqotaan goobihiina shaqo guud ahaan guud ahaan waayo waxaynu waktiga ugelinaynaa aynu dhaqaalaha ugelinaynaa oo aynu tixgelinta nooca aynu u siinaynaa waxa weye waa in shaqadin laga arko weye marka markuu inoo xidhmo wasiirka ayaa si rasmi ah inoogu soo xidri doona haddii alla ka dhigo shahaadooyin baan halka laga bixin doonaa shahaadooyinkaasina waxaa lagu qiimeyn doonaa shaqadiina ayaa lagu qiimeyn doonaa